أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaani araxiim waa subax arbaca ah taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay labada bisha muxaram ee sannadka kun afar boqolafartan iyo toddoba hijriga ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon u warka subaxnimo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saartay booqashada hogaamiyaha maamulka riddada ee somalilan uu ku tagay magaalada alqudus iyadoona ku baaqda in loo istaago sidii loo xidhi dasiibi lahaa maamulkaasi gaalo raaca ah kooxda shiicada xuutiyiinta ayaa ku goodisay inay weerari doonto danaha sahyooniyadda yuhuudda ee waqooyiga soomaaliya weeraro lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose maamul goboleedka gaala raac ee galmudug ayaa eedeen kulul u jeediyey guddiga doorashooyinka ee kooxda riddada soomaaliya munaasabad lagu caleema saarayay nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee galgaduud maamulka islaamiga degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa tartan aqoon kororsi ah u qabtay bulshada ku dhaqan deegaanno hoostaga degmadaas
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war ka soo saartay booqashada hogaamiyaha maamulka gaala raaca ee somalilan uu ku tagay magaalada qudus iyadoo ku baaqday in loo istaago sidii xididada loogu siibi lahaa maamulkaasi gaala raaca haddaba bayaan ka soo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa inoo soo jeedinaya faysal mahad soomaali bayaankan wuxuu ku soo baxay luuqadda carabiga idaacadda andalus ayaana u tarjuntay af soomaali waxaa ciwaan looga dhigay qudus lama yahuudeynayo kowda muxaram kun afar boqol afartan iyo siddeed hijri oo waafaqsan lix iyo tobanka juun laba kun iyo lix iyo labaatan bartamihii sannadkii kun afar boqol afartan iyo toddobadii maamulka yahuudda ee xoogga ku haysta filistiin ayaa ku dhawaaqay inuu dowlad madax bannaan u aqoonsaday maamulka ashahaada la dirirka ah ee isku magacaabay somalilan ee ka arrimiya qeybo ka mida deegaanada waqooyiga soomaaliya maamulka hargeysa ayaa dhankiisa sheegay inuu aqoonsigaasi ku beddeshay inuu saldhigyo militari siiyo yahuudda kuna biiro diinta ibraahimiyada oo kulmisa saliibiyiinta yahuudda iyo murtadiinta markii ay soo ifbaxday arrintan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay caddaysay halista ku geedaaman aqoonsi ku sheegan iyo waxa lagu kala beddeshay waxaan qeexnay dhaawaca diimeed iyo dulinimada halkaa ka dhalanaysa waxaan ka dignay ceebta iyo colaadda ay arrintan u soo jiidi doonto dadka muslimiinta soomaaliyeed haddii aan gacanta laga qaban daaquudka fidnaysan ee haadaanta ka sii ridaya bulshada ku nool deegaanada yuhuudda lagu soo dhoweeyey maanta oo muddo lix bilood ah laga joogo ictiraafkii dartii loo gaaloobay waxaan aragnaa hogaamiyaha maamulkaasi riddada ah oo noqday mujrimkii ugu horeeyey ee ku abtirsada qoomiyad muslima oo qudus u aqoonsaday inay tahay caasimadda yuhuudda xilli tallaabadaasi ay ka xishoodeen qaar ka mid ah dowladaha saliibiyiinta ah muslimiinta caalamka meel kasta oo ay joogaan gaar ahaan walaalaheenna reer filistiin iyo eheladeenna reer khaza waxaan leennahay falkaasi foosha xun habdhaqankaasi liita iyo diinxumada uu ku kacay maamulkaasi riddada ah iyo hogaamiyaasha gaalaraacyada ah ee booqanaya qudusta sharafta leh ma ahan kuwa lagu matalayo dadka soomaaliyeed ee muslimka ah ee goobta ah dadka soomaaliyeed iyo mujaahidiintooduba waxay garab taagan yihiin weligoodna garab taagnaan doonaan jihaadka aad kula jirtaan sahaayinada xaaqidiinta ah halkudhigga ay walaalihiina soomaaliyeed fagaarayaasha la taagan yihiin dhiiggooda u daadinayaan weligoodna aysan ka gorgortamin waa qudus lama yahuudeynayo waxaan nahay walaalihiin dhiiggiinnu waa dhiiggeenna cadowgiinnuna waa cadowgeenna allah waxa uu yidhi والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون تكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم magaalada alqudus waxaa ku yaalla masjidka al aqsa oo ku suntan qibladii ugu horaysay ee muslimiinta halkii loo dheelmiyey nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo masjidka saddexaad ee ugu fadliga badan dunida taariikhda iyo turaahta magaaladaas iyo masjidkeeda barakaysan waa mid ku xusan qur'aanka iyo sunnaha siiraduna caddaysay waa sooyaal sal adag oo aysan tirtiri karayn murtadiin dabadhilifyo ah oo diintooda ku gatay sandareerta yar oo adduun dadka muslimiinta ah ee ku nool dhulka uu maamulkaasi riddada ah ee isku magacaabay somalilan xoogga ku haysto waxaan leenahay walaalayaal cabdiraxmaan ciro waa hogaamiye murtad ah oo ka xub siibtay diinta islaamka ma bannaana in la adeeco oo loo hoggaansamo maamulkiisa taa beddelkeeda waxaa dadka muslimiinta ah waajib ku ah inay la jihaadaan diintooda iyo dadnimadoodana ka difaacdaan ha dhegaysanina hana rumaysanina kuwa magaca diimeed huwan ee maanta sharciyeynaya gacaltooyada yahuudda iyo nasaarada meel walba oo ay joogaan madax muslimiin ahna ku tilmaamaya kuwa sharciga allah beddelay kitaabkiisana xooray ee gaalada ku soo hogaamiyey dhulalka muslimiinta kuwaasi way ka baxeen diinta islaamka mana bannaana in loo hogto ama loo hoggaansamo قال الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم بحال أحكام ahli dimma waxaan ka dagaalamaynaa bariga afrika si aan ugu hirgelinno shareecada rabbigeenna uguna garab istaagno muslimiinta meel kasta oo ay dunida ka joogaan iyadoo indhaheenna quluubteenna iyo himilooyinkeenna ay ku foogan yihiin baytulmaqdis filistiin waa qadiyadda guud ee ummadda muslimka ah oo dhan mana aha arrin ku kooban shacabka reer khaza oo keliya waxaana isku diyaarinaynaa maalinta uu allaah bogsiin doono laabaha muuminiinta guushana siin doono addoomihiisa xaqa ku taagan dagaalku weli ma dhammaan khiyaanada yahuudda waa mid la wada yaqaan dhagarta gaaladuna ma aha wax qarsoon hase yeeshee annagu waxaan nahay qoom jecel geerida jidka allaah sida ay cadowgeenna u jecel yihiin nolosha wallaahu khaalibun calaa amrihi walaakina akhara annaasi laa yaclamuun kooxda shiicada xuutiyiinta ayaa ku goodisa inay weerari doonto danaha sahyuuniyadda yahuudda ee waqooyiga soomaaliya sida warbixintanuu ku haya camaar cabdulqaadir digniino xooggan ayaa laga bixinayaa in waqooyiga dalka soomaaliya uu isku beddelo furun dagaal oo ay ku loolamaan quwado caalami ah kuwaasi oo saamayn ku leh mandiqadda loo bixiyey bariga dhexe socdaal uu murtad cabdiraxmaan ciro ku tegay magaalooyinka talaabiib iyo qudus ayaa dhalisay hadalhayn ku aadan ujeeddada ay yahuuddu ka leedahay maamulka shahaadala dirirka ah ee somalilan madaxda ugu sarraysa yahuudda ayaa soo dhoweyn heerkeed u sarraysa u sameeyey madaxweynaha maamulka dabadhilifka somalilan yahuudda iyo maamulka hargeysa ayaa kala saxiixday heshiisyo difaac kuwa amniga iyo iskaashi dhaqaale kooxda xuutiyiinta ah ee maamusha qaybo badan oo ka tirsan waddanka yeman awooddana ku leh badda cas iyo marinka baabulmandab ayaa si kulul oga hadashay isku soo dhowaanshaha sahaynada iyo maamulka shahaadala dirirka ah ee somalilan bayaan cara leh oo ka soo baxay hoggaanka xuutiyiinta dalka yeman ayaa loogu goodiyey yahuudda iyo maamulka isku magacaabay somalilan xuutiyiintu waxa ay ku hanjabeen in ay beegsan doonaan danaha sahaynada ee gobolka waqooyi galbeed soomaaliya waxayna caddeeyeen in yahuuddu aysan awoodi doonin in ay hergeliso qorshaheeda soomaaliya iyo geeska afrika intaba xoogagan ka dagaalama waddanka yeman ayaa bayaankooda ku muujiyay in tallaabada yahuuddu ay qaaday uu halis gelinayso ammaanka dunida muslimka sidaas darteed ay muslimiinta looga baahan yahay in aysan yaraysan arrinta somalilan oo ay si dhaba uga hortagaan imaanshaha yahuudda xafiiska khinsiirka benyamin netanyahu ayaa faafiyey sawirro muujinayay madaxa yahuudda oo gacanta ku haya khariiradda soomaaliya gaar ahaan meel ku dhow marinka baabulmandab oo ah magaalada berbera waxaana xilligaasi hareer taagnaa murtad cabdiraxmaan ciro arrinkaas ayaa muujinaya istaraatiijiyadda ay yahuuddu tiigsanayso
weeraro lagu beegsaday cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen xerada kufaarta afrikaanta iyo midda maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada buulamareer oo ka mida goobaha cadowga allaah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose waxayna madaafiicdaasi ku dhaceen gudaha xeryaha cadowga maamul goboleedka gaala raac ee galmudug ayaa eedeen kulul u jeediyay guddiga doorashada ee kooxda riddada soomaaliya warbixin arrintan ku aadan waxaa inoo haya casaam carafaat wasiirka warfaafinta maamulka ridada galmudug cali maxamuud seeko ayaa war-saxaafadeed uu akhrinaya eedeyn culus u jeediyey guddiga doorashooyinka kooxda ridada soomaaliya wuxuu tilmaamay in guddoomiyaha guddigaas cabdikariin axmed xasan uu ka qayb galay ololo lagu sameynayay musharax ay wadato kooxda guurguurta u taagan xilka madaxtinimo ee maamulka shaadal dareerka galmudug wuxuu sheegay inaysan marnaba maamulkiisa aqbali karin guddi doorasho oo qayb ka ah ololo xisbi ama musharax gaar ah wuxuu intaasi ku daray inay u baahan yihiin guddi doorasho oo madax bannaan dowladda galmudug marna ma aqbali karto guddi doorasho oo qayb ka ah ololo xisbi ama musharax gaar ah si loo ilaaliyo hufnaanta cadaaladda iyo kalsoonida geedi socodka doorashada waxaa lagama maarmaan ah in la helo guddi doorasho oo madax bannaan dhexdhexaad ah una siman yihiin dhammaan musharaxiinta iyo xisbiyada ku tartamaya doorashooyinka galmudug doorasho xor iyo xalaal ah waxay ku dhici kartaa oo keliya guddi lagu wada kalsoon yahay oo ka madax bannaan dano siyaasadeed iyo eex kasta wararka ka soo yeeraya maamulka qoorqoor ayaa kusoo beegmaya xilli kooxda guurguurta ay waddo kulamo ka dhana madaxda hadda talada hayse ee galmudug horeyna loogu sheegay in maamulkaasi u xulatay musharax saaxiib dhowla ah madaxa villa soomaaliya munaasabad lagu caleema saarayay nabadoon cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee galgaduud sida warbixintan uu ku haya marwaan maxamed
munaasabadan oo ahayd caleemasaarka naqiibka cusub ee beesha habar maxamed ee beelweynta mursada ayaa ka dhacday deegaanka dirri ee hoostaga magaalada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxay beesha muddo maalmo ah oo ishiraysay kadib naqiib cusub u duubatay naqiib daahir xuseen naxiirey si uu ugu hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka howlkii ay ka dhacaysay xafladda waxaa soo xaadiray martisharaf kala duwan waxaa madasha ka hadlay waxgaradka iyo nabadoonnada beesha habar maxamed kuwaas oo sheegay inay la shaqayn doonaan naqiibka cusub si uu ugu hogaamiyo shareecada islaamka waxaan u sheegaynaa walaalaha noo yimiday annagoo ah curadka beesha saddex iyo sagaal waxaan soo doorannaa nabadoon magaciisa la yidhaahdo daahir xuseen xiirey waxaan leeyahay naqiibka ku soo dhowow waxaan ilaahay ka baryaynaa kii beesha barbaariya bayaxaaba ribaxa dunyaa ha naqato gacal ha naqato kii beeshu mahadiso ilaahaya kaa dhigo ninkii aan doorannay nabadoonkii annagoo ah beesha habar maxamed daahir xuseen xiirey ayaan doorannay inuu nagu hogaamiyo shareecada islaamka ayaan u doorannay waana u ducayhaynaa ilaahay subxana watacaala ha u fududeeyaan leennahay daahir xuseen xiirey kii diinta nagu hogaamiya allah ka dhigo marka hore waxaan ku raacsannahay ama aan ugu garbaynaynaa inuu diinta islaamka nagu hogaamiyo kuna daba joogno raallina aan ku nahay waxaa sidoo kale munaasabadda kelimad ka jeediyey naqiibkii hore ee beesha habar maxamed naqiib xaaji axmed cadow oo loo yaqaano xaaji majabadan kaas oo muddo afartan afar sano ah hoggaan diineed u ahaa beesha isagoo xilka ku wareejiyey uuna dardaarmay naqiibka cusub naqiib daahir xuseen xiiri wiilkayga inta fadhiya waxaa la yidhi nin xilqaada eed qaad waa kula dardaarmaa xilaan kuu dhiibaynaa anuu maxamed faarucuus nimanka la yidhaha bari maxamed iyo noqobadii ila shaqey jirtay iyo odayaashii ila shaqey jiray afkooda anoo ka wakiilo ku hadlaa xilaa lagu saaraa xilkaas allaha kula gudo allaha kula qabto aan kuugu duceeyaha waa kula shaqeeyahaynaa hogaan inaad noo noqotaan kuu doornay raalliyaan kuugu nahay shalan kuugu duceynay berigaan kuugu calamasaaraynaa ku soo dhowoow
masraxaanan soo istaagay waxaana isoo istaajiya tolkayga ilaahay ha barakeeyo walaalaha ama shaqada iga horreeyey ama haddaba meesha fadhiya hadday yihiin walaayo hadday yihiin ugaas hadday yihiin nuqubo ka timid daafaha gobolka galguduud waxaan rabaa inay soo dhoweeyaan inaan aniguna aan soo dhoweeyo ila shaqeeyaan lana shaqeeyo ilaahay dartiina ay ahaato beesha beecaan galnay waxaan beecan ku galnay kitaabka ilaah inaan kuu gaamiyo haddii aan kitaabka ilaah kuu gaami waayo cilmigay leeyihiin culamaa ka buuxood akhyaari leeyihin odayaali leeyihiin waxaan diyaar u ahay war waana qaladee naga fadhiiso hadday inaan u dhiibo ayagaa ii dhiibay inaan u dhiibo se iigu dhiibay inaan u dhiibo inaanan ku dhibin haddii ay mataqaanahay ay qalooc iga dareemaan intaasna waa ka ballan qaadayaa ayagana waxaan rabaa sidaan beecada u galnay oo walaalnimaaheed islaamnimaaheed inay iila shaqeeyaan ugaasa guud ee beesha mursada ugaas cabdulaahi daahir axmed ayaa madasha kelimad ka jeediyey isagoo la hadlay naqiibka iyo beesha habar maxmeda waxaan leenahay daahirow soo dhowow waxaa weeye nin nasiib badan wuxuu kalou yahay nin mas-uuliyad adag ay saaranta mas-uuliyaddaasi waxaa waaye imtixaan waayo imtixaankaas wuxuu u baahan yahay sabir marka insha allahu tacaala daahir waxaan ugu ducaynaynaa ilaahay hawsha allah kula fududeeyo ciddana waxaan kula dardaarmaa insha allahu tacaala inaan walaalkaas la layicin la ogaado culayska ogsido lala qaado nin walbow oo maaragtay loo yeero ama wax looga baahdo inuu arrintaa u dhiga fududaado ugu dambayntii waxaa xafladda soo xiray waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduusha cabdulaahi abuukhaalid ah ee naqiibka reer habar maxmed ay keeneen murunsada ay u keeneen ay aqbaleen ugaaska loo keenay aqbalay qabaa'ilka ansaarta ah maanta la hor keenay marka naqiibkaasi oo la yidhaahdo naqiib daahir xuseen xiirey naqiibka marka hore wilaayada waa soo dhoweynaysaa codkaasi laga keenay qabiilada kaansatay waa aqbalnay waa la shaqaynaynaa insha allahu tacaalaa gobol haddaan nahay degmo haddaan nahay iyo tuuloba insha allahu tacaalaa iyo nuqabada gobolka wanaagga iyo khayrka iyo asagana dhinaciis in maaragtay ka shaqeeyo lala shaqeeyo arrintaasi waa qaadanay naqiibka waxaan u dardaarmayaa inuu ku dadaalo sabarka inuu ku dadaalo dulqaad inuu yeesho qodobka labaad anti tabartiisa ah naqiibka naqiib daahir xuseen xiirey ummaddiisii inuu u gacan furnaado intii tabartiisa u dadaalo kooda daciifka ah cadaaladdu waa laga hadlay inuu ku dadaalo midnimada ummadda baashiisa ay uga horraydo habar maxamed inuu isku wado khayrka iyo wanaagga munaasabadan ayaa ka tarjumaysa sida qabaa'ilka ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya ay ugu kala tartamayaan ku dhaqanka shareecada islaamka dhisida hoggaan ku salaysan cadaalad iyo mas-uuliyad adkaynta midnimada bulshada iyo sidii ay nabad walaaltinimo iyo deris wanaag ula noolaan lahaayeen qabaa'ilada kale ay deriska yihiin iyagoo u midoobay ilaalinta amniga xalinta khilaafaadka iyo ku dhaqanka kitaabka alle iyo sunnada rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam ugu dambayntiina maamulka islaamiga ee degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa tartan aqoon kororsi ah u qabtay bulshada ku dhaqan deegaano hoostaga degmadaas waa kan saadiq muumin oo warbixintan inoo haya waa munaasabad loo qabtay tartan u dhexeeya laba madaraso oo lagu kala magacaabo ibnu cabbaas ah iyo cuthmaan binu cafaan kuwaasi oo ka kala socda deegaanada kale ah caaqaboy iyo deegaanka haraale ee hoostaga degmada boqaqable ee wilaayada hiiraan tartankan u dhexeeya labada madaraso ayaa si gaara kaga dhacay deegaanka haraale waxaana uu ahaa mid sare loogu qaadayo laguna dhiirigelinayo ardayda munaasabadan ayaa waxaa ka soo qayb galay culimada odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka iyagoona soo dhoweeyey sida ay ardaydu u soo bandhigeen aqoontooda waxaa munaasabada ka hadlay mid ka mid ah guddiga isagoona soo bandhigay qaabka ay u tartami doonaan madaaristan allah mahad leh nagu galadaystay nicmooyinkiisa faraha badan subxaanahu wa tacaala intaa kadib waxaan u fadhinaa musaabaqo dhex maraysa laba madaraso ku kala taalo laba tuulo qaryada haraale iyo tuulada caaqiboy labada madaraso oo kale ah madaraso ibnu cabaas oo ku taala caaqiboy iyo madarasatu cuhmaan ibnu cafaan oo ku taalo haraale jazaakum allahu khayran waa labada madaraso ee labada tuulo ku kala yaala ardadooda oo kala socoto shan iyo tobanka juz iyo tobanka juz haddii ilaah yidhaahdo horaan u gelaynaa musaabaqadeennii ardayguu soo istaagayaa warqadahan meesha yaallo mid ka mid ee qaadanaya laba su'aala ugu qoran oo la weydiin lahaa nasiibkiisa wixii usoo baxo ayaa la weydiinayaa insha allahu tacala jazaakum allahu khayran haddana qaybtii shan iyo tobanka ayaan ku bilaabanaynaa ardaydan tartamayay ee ka kala tirsanaa madaarista kale ah cuhmaan binu cafaan iyo ibnu cabbaas ayaa muujinayay dadaallo dheeraad ah si ay ugu soo baxaan kaalimaha hore فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فقولي إني نذرت للرحمن سوما فلن نكلم اليوم إنسيا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعصيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا Een, haddana waxaan u yeeraynaa caaisha maxamed axmed ka socoto madarasatu cuhmaan ibni cafaan ee tuulada haraale
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى
gabagabada munaasabadan ayaa waxaa ka hadlay waalidiinta iyo qaar ka mid a waxgaradka deegaanka iyagoona soo dhoweeyey sida ay owlaaddoodu wax u barteen iyo cilmiga ay soo bandhigeen Ee, waxaa wax ku dayasho leh ilmaha yaryarka ee jiilka sidii wa- maanta wax u akhriyeen iyo sidii muxuu ahay u tartameen waa soo dhoweynaynaa waxaan isleeyahay dadkii soo abaabuliyey iyo dadkii juhdiga ku bixiyey iyo waalidiintii iyo macallimiintii baryaalka ahay intaba ilaahay ha ka abaalmariyo qofka waalidka cunuga inuu wax baro waa waajibna saaran qabaa inaan korina kalix ma ahayn waxna saaran ee waa ka mahad celinaya mar labaad marka insha allah waa ka mahad celinaya arrinkaas aadan usoo dhoweyna aniga ka ahaa maxaasay khaasatan aadan ugu faraxsanahay laba tuulo oo qaryata xaraare iyo caaqabooy ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala ilmaha giddigoodna imtixaankooda kuwada baaseen ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaala maxaan leeyahay ee, walaayada aan ka codsanayna mar kastaba in nalooga soo celiyo tikraar lagu sameeyo mar kastaba ilmaha loo yimaado ilmaha ayaga nashaaday ka helaan waalidiintii ayaga dhasha sidoo kaleento marka insha allahu raxmaan waxaan u mahadcelinaynaa allah iyo ciddii soo abaabushay munaasabadan tartanka ah qur-aanka ah waxaan u mahadcelinaynaa iyo macallimiintii een, ardaydaas soo carbisay oo soo tarbiyeysay iyo waalidiintii tartankan u dhexeeya madaarista ayaa qayb ka ah horumarka waxbarasho ee maktabka dacwada uu ka wado wilaayada islaamiga ah ee hiiraan guud ahaan warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus saaka waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu